bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal hamiin fayl meelba isu rogdaga ha ku dhowaada barnaamijka kulanku warsano hamiin walba isunku barata idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo dhegeystayaal hamiinimo khamiisa galay tuu taarigdee keedanta labaatiyo toddobada bilo nofembar lamada kun iyo toban sagaalka qodobada shirgadiisan barnaamijka kulanku warsana oo unimadu haddii lahan walibaa ku mid ahaa ku dhowaada konton weri oo ku howlgalow gobollada koonfur galbeed soomaaliya iyo geega seminaarland gebageba ee gudaha magaalada tanbaydhabo haddaba muddadii ustareer seminaarkaasay maylon ku hadalay dhugunsiyaala barnaamijka siinkahaya saasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsanna uu nimadu haddii laar weliba ku mid ahaa guddoomiyaha degmada tanbaydhabo aanee duqa magaalada baydhabo xasan macalin bikoole iyo weliba usiina sheegay in mardhowa mashaariic shardoon lagu fuliyi doona gudaha magaalada tanbaydhabo haddaba nidaamsee lagmaro doona mashaariicdaasaya barnaamijka siinkahayna dhugunsiyaala gudoomiye kuweenka koowaad ee baarlamaanka ee federaalka soomaaliya cabdiweli muudeya iyo weliba usiin agalka sare usa kula hadalaya sidayo dhisidhaayana dastuur maamul goboleeda oo ka salaysan agalka sare haddaba mayatan sababto saaduun hanjeedii arrintaasay barnaamijka siinkahayna dhugunsiyaala sanatar abdi kaydiida oo soo kumidaya sanatarada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo weliba usiina lamada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya uusoo ku codsadaya inay go-aansiiyaan dastuurka kumeelgaarka si walagu bedela xaaladda dastuurka ee dalka soomaaliya wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka soomaaliya weliba usudeelay magaalada dhuusmareeb ee xarunta maamulka galmudug meelisay oo marlamaad dihawareed siyaasadeed iyo ku dhalatay haddaba intay ku dambooyi doonta dhismaha galmudug dhugunsiyaala barnaamijka siinkaaya golaha wakiilada ee maamulka puntland iyo weliba iyona geega xasaanad guud iyo siyana xubno ku mid ee xukuumadda maamulka puntland oo dhawaaha magdhowe madiinaga maamulka puntland saciid abdulaahi deni qodobadaas iyo qodobo kale barnaamijka kulanku warsanna oo nimadu dhugunsiyaal siinkaaya barnaamijka oo kule baasaaray waan siin daraysii doone anuu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka dhanka farsamada madakudirta weliba imaamadu doone saaxiibkayga maxamuud ali abdulaahi gaabsha mar kale iyo barnaamijka kulanka warsan waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo iyo nolodareertan weliba wada sinkalaa dhegeystayaal hamiin faylangaa wasiirka wasaaradda warfaafinta ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ugaas xasan cabdi iyo weliba usageegu sahiraya seminaar muddo saddex maalmood wariyaal ku dareera gobolada koonfur galbeed soomaaliya ku dareeri gudaha magaalada tanbaydhabo haddaba wasiirka arrimo hoseymay kuware mar usawariyaalkaasay loo hadalaa islamarkaasna usahira seminaarkaas ayaa ili dhugunsida بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله معلم فيلة إرجل فيلة الناس كوي بركايسن إيه ده أنت فرح سنة إني أنا حسين كل جيل جلا توبركي مدة سديد برهاي سريري لبعض إيشان في بلن إلى لبعض إيش صدمني أو جيل سجل جبل مرهاي maalitaan maalintii furitaanka horena dabcan agaasimaha wasaaradda warfaafinta koonfur galbeed soomaaliya ususiin furi inigeeka gebagabadii ilaahay aan iwaafajiyo aniskoo inoon ilaahay aan kama hadnagaana subxaanahu wa tacaala weli kalo fadaynaan ma hadnaga wariyaalka reer koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaadna ku shalkooyeen gobollada koonfur galbeed shabeellada hoose baay iyo bakool oo dabcan wakti badan ha geliyeen sidii u faa-idi fadeen tababarkan wasaaradda warfaafinta koonfur galbeed soomaaliya iyoo naysay xafiiska unsom qibta human rights iyo naysay difaaca xuquuqda aadamaha sida gaarkii oon gobodeen ha ku qiibgalowsho kooyowsho eedasin kama hadnagaan wasaaradda warfaafinta koonfur galbeed oo mas-uulku ee guud ahaanba warbaahinta koonfur galbeed tan gaarkanan leeyay ama madaxa bannaan iyoona si tan dawliga eba weli dabcan si toose wada shaqayn unku wada dhahoytay warbaahinta koonfur galbeed nooc walba iyo asa gaar ahaanna ururka suxufiyiinta koonfur galbeed soomaaliya oo matalow wariyaalka koonfur galbeed soomaaliya tababar saddesh laku faa'iide waddanka horeysa wali abuuray waddanka horeysa dadna isgordaaneed deegaana ama degmooyin ama gobollo ku shalkooyeen ini integration isdhaxgal annagado dadkiyo isbaradaan dad iska deegaankoo e iska dawladdoo e iska nidaamkoo e nasgordaane iyo meelo ku shalkooyeen waddanka horey dadka inay isdhexgalaan isdhexgal bulsho meelyada ku ballaawato lisbarado iyo laku faa'iide tan kuwa tan lamaadna wali waha ini aqoontii ballaawanaaysay wariyaalka reer koonfur galbeed soomaaliya han dawladdan shaqeeya u yanaysay han gaarka oo private-ka eh aqoontii in ballaawanaysay yaraysii maalin walba iyo koror sidaanoo walku faa'iidaan iyo mustaqbalka iyoona annagadan macallimiin walha baratay jiilka ha dareero walan faa'iideeyaan iyo ani lan walba deegaanku ama stationkuwa ku kooyayha dadki iyo ha ku tagan madiyo unto kunagadan walbadan uku faa'iideeyaan duruufo badan isku jajaraan laakiin alxamdulilah walaa soomaalida kala qabto dhabna soomaaliyada ha koro hayto ha kobco hayto horan dareerka bayd ku ehna koonfur galbeed hoo bahna marka hab isku tabar doronaano seminaaradan iyoonaytay haanoolnimada horahan gobon iyo haano kalena gobada doon biidn illaahi tacaala seminaarkan wali ku kuduwaya seminaaradii horedaan deegaanadan lahaa ka gobodaay wali ina seenay dadka wariyaalka gaar ahaan reer koonfur galbeed oo idaacado madax bannaan raadiyo afgooye raadiyo wallaweyn raadiyo barawe oo siina brivate iyo naytoy wariyaal kaleedoo madax bannaan oo stationi shaldugu oo raadiyo baydhabo raadiyo warsanka jaraan iyo nay wariyaal kaleedoo telefishinno madax bannaan yaan isheenay marka weli islahaa weli tilmaamatay ini wasaaradda warfaafinta iyo hami badan ama waqti badan sii haysa meel iyo warbaahinta dawladda shiradi awooddo saarafadii ini la baahanya ini la abuuro madal dadka reer koonfur galbeed wariyaalka dhalinyarada migil iyo balaamba iyo kufa wada faa'iidaysado koraan fursado lang abuuro maadaama ahaan madax banaayo naytay han dawladaba wasaaraddan iyo hoos kooyaan iyada iyadaa mahadsanti wali fadhaynaan mahadnaga xafiiska unsom qaybta dabcan human rights iyo naytay difaac xuquuqul insaanka oo garab noosiyeen ini samanaati miin qobsooma noocaawiyeen imkaaniyaadka yar yaro unan baahanayni iyona eedaan kama hadnagaan weli laku yaabe ini walyar laka alahay sadebere tababar lagaadi ini walyar laka alahay laakiin aan wali aaminsana wal soddon bere lagaada fadi iyo sadebere iyo lakagaadi wali idinka kalsoona waryaalka inta joogaan bulsho dad professional ew aqoon badan leh saxaafadan inkastoo jaamacado lahan idinku bana waayo aragnimadii iyo intii dalkan burbursanaayo dadka anka shaqeeyeen walbadan inay dad walgorda inta fadhiyaan weli aaminsana dadka juniorka iyoon hata saxaafadda ha kabiiray fursad aan heli tababarka nooco een iyoon in walbadan ku faa'iida doonaan weli rajeyna insha allahu tacaala walbadan inay iyadoo wasaaradda warfaafinta haddii aana roogi iyo nati haddii aan kumoqanaada iyo leading ata weli waa ha isla gobada doogna iskarabsada doogna waxyaabaha yar yaroo ama las dhaliilaa ama laisku sheegowna sida hoose aan iska sheegi doonna haddii wal dhaliile jaraanna is arag korno sidee ilkana ka nabadgelaaan aragda lafanana kahigide haddii wanaag badan jarona wali waa ixtiraam iyo nagtay sharaf iskala dareerna waana iibsan wal allahi walaayo magaaga wasaaradda warfaafinta koonfur galbeed soomaaliya hakabaha ini wariyaalka koonfur galbeed soomaaliya ama hal madax bannaan ahaadeen ama han dawliga ahaadeen ama idaacado gaarka dhanleeyey oo private-ka deegaanada ku jarahaadeen kullishoog inuuna sharing welda norland welbeba meeluisrooga tababarka kibero fadana wariyaal koonfur galbeed labaatan kun qof soddon kun qof layma e haddii laiska dadara dad laba boqolku badan ah ee koonfur galbeed soomaaliya wariyaalku eh walian rajeeyay haan fursadan in helnaan iniyo bariyay hela doonaan iyagoo lan welba laki ixtiraamow haddii shalay seminaar aad hagaadati bararkoo kaleedoo garabka ae walaalka adki ixtiraamo doonta waana fursasi sii doonta haan dambeyna insha allahu tacaala wali iska dayaanayni iyoona fursadsiina samadanka damboyto madan dad iskaabo karo isla dareero karo inisdulqaado karo waqti isdhaafsado karo aqoon isweydaarsi badan koobiyo karo unaconsugisan biidni illaahi tacaala dadka bakoolku kooy iyoona ka dadka shabeellada hoose ku kooy ha ka dhawaada magaalada baydhabo baydhabo magaalo jamacsatiyo dhowr shay oo shaldugu madanka horeyta xarunti dawladda koonfur galbeed soomaaliya sida kumeel gaarka ka shaqeysi madan lamaad xarunti baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya oo hadda waqtishii dhammaaday afarta sanadka ka shaqeeyey madan saddexaad xarunta shaqaalaha inka badan oo dawladda koonfur galbeed soomaaliya iyo ka shaqeeyo haanigu madda afaraad magaalada inka nasii badan magaalooyinka koonfur galbeed soomaaliya haddii ka dhiniga dhaqaalaha walbarashada aqoonta jaamacado inka badan koonfur galbeed inta ka yala dhalinyarada shabeellada hoose kukoyti raadiya afguwi iyo nayto raadiya walaweyn iyo raadiya baraw baydhawo ka dhawaada dhankii hordhaan inkoynana baydhawo magaashe hanunga winya soomaaliya kiwinya bis inkoynana barasho faylaa ka dhawaada waryaarka koonfur galbeedoo deegaankan ruugana wali ku codsadaane saaxiibadiisii la roogeysa didi bada sabraarkansii laga hadlaayo maadaama barshoolku abadiyo barriisa faraan inaysa fursad bayna siidaan tuur ay suu bidaan bered ka dhex jeeytaan meelo magaalada baydhawo caanka kicitaa haddii magaashee lahagaada laan walba maskartiisa ka dhigaysa seetaan reer bakool anu mushal dheerini iyo naftiyo lambaydhawo inkoyna nin roogul kuyaaba he waryaalka bakool ka kooyo naftiyo fursad fayna lasi laakiin bunnaanta han shabeellada hoose lasi tabanaarkii sideedii bere labaatan ishanti ilaa labaatan iyo tobannadii hasiin dareeri walbada waa kufaayda aadisila walbadana hanin dareerin jidka haninka jaraan walbadana isla gobada doogna ilaa maasantiis
eemoorikadaagi wasabalinguriyey aan booro wali atilin ogayna io eeliglow usbaalma eh saxaab company sber bartis caalamiyaha bulshooy ogaada oonlanki haaye elbiye wa orore abaarlanki galona meel aaringa o anguureya isbeer baaburlanki fadawna saxaab kambani isbeer baartisan ororay ila wali jeelaa uurka anroona afri
waayahay dhegeystayaal qaybo hore ee barnaamijka kulanka warsan ee ku guda jirnaa weliba wada singlaha miinfaylan dhegeystayaal maamulka cusub ee degmada tambaydhabo ayaa weliba ayaweedana dardargelin kaga dansaday waa lagu bedelilayaa xaaladda degmada tambaydhabo guddoomiyaha degmada tambaydhabo waana doqa magaalada baydhabo xasan macalin axmed biikole oo geegosa la hadalay warbaahinta ayaa weliba usu ku hadalay waana sheegay in dhowaan mashaariic shal duwan oo kaga dindhinig iyo jidito magaalada tambaydhabo iyo hadareeran waana usu kocodsaday shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka magaalada baydhabo iniyo banaayan qaarka wadooyinka la dhisi doona haddaba waa ko guddoomiye biikole oo arimaqasay faahfaahin dheeraaday ku biyow
lagu fuliyey magaalada baydhabo oo ah jididka laamiye in la sameeyo jididkaas waxaa loogu talagalay in maxaala shan sano socdaan oo la saaray laamo dadka loo saarayna dadka reer baydhabo waayo shacabka baydhabo dib magaalada waa dhisan tahay laakiin dhibaatada ka jirta waxaa waa dhinaca jididka ee baaba ah sidaa daraaddeed waxaan rabnaa in la bilaabo january jidadka in la bilaabo oo la saaro laama waxaa uga horeeyay muxuu ahay sideed jid waaye saddexa ayaa marka hore facety one ah face two-na kuwa kala galaya hadda ilaaha yidhaahda waxaan rabnaa shacabka ku boorinayna inay maxaa la yidhahdaa jidadka dadka ku jira ay iskaga baxaan ayagoo dantooda ay tahay loona sameynayo jidad wanaagsan oo laami ah oo dan u ah mujtamaca iyo dhulkaba marka dadweynaha baydhabadeeda waxaan faraynaa inay iska ilaaliyaan dadka jididka oo soo galay ama ku jira gurigooda inay ku talagalaan inay binaayaan haddii uu yahay qofku muwaadin haddii uu muxuu yahay nin muxuu ahay doonaya in dalkiisa loo sameeyo wax lagu sameeyo oo dhibaatada ka jirta dalkiisa wixii wasada la baabiye jidlaanta jirta in laga baxa oo helaan adeeg guud oo bulshada oo si maxaa ladaada ay u maraan jidka baabuurtooda dhibaata laha gaadidkooda muxuaha sharaxu maraa dowladda koonfur galbeed madaxweyne ugu horeeya iyo xukuumaddiis waxay dadaal dheer ku bixinayaan in waddankan hal loo helo wixii ka jira wadalaanta ah ama ha noqoto muxuahay jididka ama ha noqoto siyaasadda sidii loo toosin lahaa yani muxuahay hormood waxaa ka ah madaxweynaha wuxuuna yani u labastayba u goodadayba in maxaa lahaa dadkan horumar gaaraan la horumariyo magaalooyinka muxuahay koonfurga ee koonfur galbeed gaar ahaan magaalada baydhabo ayaa hadda muxuahay miiska saaran sidaas daraaddeed dadweynaha inay ogaadaan in maxaa la yidhahdaa waxqabad iyo maxaa horumar ay la doonayso dowladooda statekooda maamulkooda oo madaxweyne hormoodka uu ku yahay bolis wasiirada iyo maamulka degmada ee maayarka ku jira sidaa daraaddeed waxaa loo baahan yahay in shacabka ee maxaa ku nool magaalada baydhabo ay u hogaansanaadaan nidaamka dawliga ah iyo nidaamka samaynta jididka laamyada la saarayo waxay dan u tahay shacabka iyo dhulka dan bay u tahay marka lama raba dood fara badan iyo maxaa la yidhahda dan gaar ah oo ayaga maxaa la yidhahda muxuaha dan u hayna inay yidhahdaan intaanaa ku jira intaanaa ku jira taasaa la diidaya waxaan ugu baaqaynaa reer baydhabo inay ka ka shaqeeyaan danta guud oo ay gacmaha isqabsadaan ninkii markaa cillad keenana ay wax u sheegi karaan maamulkooda iyagaba oo ay dhihi karaan waxaan suurtagal ah dalka danihiisa baabiniyo qofka la yidhahdo loo sheega loo baahaya marka waxaan ku boorinaynaa shacabka isagoo wada jir ah oo danta guud uu ka shaqeynayo iyo tan yacni muxuu ahay maamulkooda iyo tan dowladooda muxuu ahay state ahaan inay sida ay horumar u gaareen magaalooyinka kale oo maxaa laga steedada kale oo nalamid ah sida maxaa la yidhahdaa maxaa puntland somaliland muqdisho horumarka ay gaareen inay gaareen rumaane waxaan ku gaari karnaa wadajir iyo ismaqal iyo maxaa la yidhahdaa maxaa wadaniid baa lagu gaari karaa wixii horey loo soo maray oo lasoo maray labaatan iyo sagaal sana maraynaa waxaa weye dhibaatooyinkii dalka uu maray inuu dalku ka baxan rabo oo hor u dhaqaaga oo meel u gaara oo sharaf leh oo maxaa la yidhahdaa maay wanaag leh dadkiisa inuu yahay dad wadaniin ah oo danahooda guud ay ka shaqaynayaan oo is aqbalay is ogolaada inay noqdaan baa raba marka saas daraaddeed waxaad ku dayin kartaan ujeedada kale aan idiin sheegay waad ka dayin kartaan nin walbana waxaa yani dhulkiisa isagaa samaysta nin walba maxaa la yidhahdaa maxaa dalkiisa isagaa horumarin kara isagaa maxaa waan ka gaari kara arrintaas waxaa loo baahan yahay inaad ku dhaqaaqtaan ambashaan yani baaqaan ujeedanayna oo idinku idin dan idin ahanaga laakiin mas-uuliyadda baan wax soo dhicina wax keenna oo dalkii wanaagiisa hormarayna ayaan diyaar u nahay isagoo hoggaan loogu yahay madaxweynaha koonfur galbeed marka sidaa daraaddeed ummaddeena hadday iida go-aansata in wadanka sii burbursanaada ama wadanka hormada gaarsi oo dumarka hore iday ku xiran tahay ma dhihi karaan dawladda waxba ma samayn ma dhihi karaan maamulka waxba ma qaban ma oran karaan wixii baan diyaar unahay inay qaban inay gacan ugu siiyaan idin walbana oo samaysta in maxaa la yidhaha go-aan rasmi ay gaaraan sababta waxaa weeye for example hadda magaalooyinka kale ee soomaaliya jididkooda iyo laabiyadooda iyo waa la sameeyey waxaa kale muxua ku xiga qashanka oo la daadinayo oo ay soo daadinayaan iyo dhiiqada hortooda taala guryaha dhadheer oo dukaamada ku furan way iska qaadaan dhiiqada contribution bay sameeyaan dad aqbalay wada wadaniyadooda yacni siisay aqbalay in dhulkooda samaystaan waayo taas baa laga karan layaa dadka reer baydhabo inay soomaalida ay ku deedaan baa magaalooyinkoda u nadiifinayaan nadaafadda waxaa weye imaanka berkiis way nadaafadda waa tii nabi alayhi salatu wasalaam nadaafadda tan ugu wanaagsan bini aadamku oo caafimaad uu ka heli karo way diintaa sheegtay marka nin dhaqaalo haysta oo daar dhistay guryihiisa muxuaha yaabaysa oo ganacsi samaysanayo oo guryihii waxaa la yidhahdaa ay u furayen dukaamadooda oo dharkii ku buux oo ganacsiga ku buux hortiisu qashin dhoorin yahay oo hortiisu dhiiqadin taala maxaa la yidhahdaa waa waa dariiq maaha taas ma jirto waa dariiq dhulkaadaa iska leh ilaahay baa kuuma ka dhigay dhulkaana inaad aad ka naxdid oo oo wax u qabatid baa rabaa waa ku shaqaysanaa waxna uma qabanaay suurtagal maaha haddii la yeeli waayo dowladda iyo maamulka go-aan bay ka soo saarayaan in nin walba gurigiisa hortiisa nadiifiyo hadduu yeeli waayo nin baa ganaax ugu taysta yaa laga maarmaan ah marka dadweynaha kale soomaaliyeed way shaqaystaan dadaaldeedii bay u galeen nadaafadooda dadaaldeedii bay u galeen maxaa la yidhahdaa inay shaqaystaan magaalooyinkooda oo nadaafadooda ay ku dadaalaan ay nadiifiyaan wax qabtaan waxaa waye waxay ku bixiyaan contribution ay ay ay ku bixiyaan laakiin dowladda keliya in la fiiriya ee ma samayso ma samayso yidhahda lama rabo dowladdu way dadaashay waxay keentay laamiye oo aada iyo aada loogu farax bay yani bay keentay laamidaas waxaa weeye dadaalkii dowladda imaamulku waay madaxweynuhu muxuu ku yahay haddana waxaa weye waxaa loo baahan yahay inaad albashaan in maxaa la dadka jidka ku jira jidka la sameey doon ay soo galeen waxaa weye in wax laga qabtaa la rabaa muhiimadda taas wey shacabkana ee arrintaas ay iswargeliyaan ninkii ka hor yimaada shacabkiisana ka hor yimaadaan waxaa yeeli mayna meeshaan ma ogolanayna waa inaad maxaa weye waxaana meesha kala baxda oo rus u sheegna ninkii subkaale fikirkaas baan soo jeedinaynaa waxaan kale meesha ku jira waxaa weeye wafta dhow waxaan doonaynaa inaan guddiya magacawn waana magacawnay guddiyadaas waxaa ku jira ganacsata magaca kule magaalada tan iyo culmaawadiin magaca kule magaalada tan oo guddiga maxaa la yidhahda masaajidka weysbaayso ay kamid yihiin iyo dad ganacsata magacawn ay ka shaqeeya doonaan arrimaha jididkan maxaa la yidhahdaa oo oo arrimaha dadka soo galay jidka laga bixiyo arrintaas waxay kala shaqeyn doonaana qolada goolbaan oo halkaa joogta bay la shaqeyn doonaan haddii laha yahay oo ay ka mid yihiin gudoomiyaasha xaafadaha oo ku jira iyaga sidaa daraaddeed baaqayga waxaa weeye in arrintaas loo diyaar garoobo sanadka cusub dhulkan wax badan baa laga qaban doonaa haddii laha yahay sanfar badan baa soo socda ciido badan baa imaanayo baaqooda aada buu u fara badan yahay dadka ay noo imaanayo waxaa la rabaa in xurmadda yani ay arkaan inaa arkaan dad wadaniin ah dalkooda dhisanayo inaan noqona la rabaa arrintaas waa arrin muhiim ah tan kale waxaa weeye dadkayga waxay aaminsan yihiin wax qabiil la yidhaahda qabiilkaas waa kansar hore ka baabiyey dalka guudahaan dalka soomaaliya dhammaan oo sagaal labaatan sana gaarsiiyey waayo in maanta dhulka yaaro dalka oo baaba-ah dadkiisa genereshinka cusub oo soo baxay minay garan waayeen dowladnimada wax lagu jeedo oo muxuu ahay u baahan in dowladnimadii la bara ay u baahan yihiin in wadaniyadda ay bartaan waxaas waxaa keenay burburkaas qabiil baa keenay qabiilkii maanta wuu socdaa dadkayga ee muxuuha wax lagu baabaya inay qabyaalad iska joojiyaan oo ay muxuuha dad dagaalay wax lagu baayo dagaal ay dhisheen waana hore dowladda barak markay dhisnayd dadka waxay ku imaan jireen gobollo gobol gobol hebel gobol hebel baa loola jiray maayo qabiil hebel qabiilha lama dhihi jirin dadka isboortiga ciyaaray oo muqdisho isugu keenay waxay ahaayeen gobolka hiiraan gobolka waqooyi galbeed gobolka baay gobolka waxaa la yidhaha kismaayo johor gobolka johor waxaas yaa lagu ciyaaraya ciyaarta laakiin kan baa afgaal ah kan baa raxween ah kan baa daarood ah kan baa ogaadeen ah kan baa majaajeen ah kan baa maxaa waayo hebel ay kan baa deysaan kan baa hariin ah iyo hadal mooy lama dhihi jirin waxaas waxaa weye waxaa keenay burburkii iyo dhibaatadii dalku u maray oo micnaheedu yahay ashar la qaatay oo laakiin unbaa iminka ubaahan u baahan in la baatay waxaa laga gaara waxay ku xiran tahay shacabkeyga inay arrintaas ay keedeen larabaa la shaqeeyaan dowladooda waxaa weeye ay wax qabtaan waxqabadkooda noqdo mid muuqda oo cad oo banaanka yaala oo lagu faanan kara inay sameeyaan baa laga shacabkeyga iyadoo ay hormuud u yahay madaxweynaha koonfur galbeed uu yahay nin wadani ah nin dhaliilo ah sharaf leh wanaag raba inuu ku hogaamiyo dalkan uu meel gaarsiiyo uu rabo waay marka haddii shacabkii uu yahay shacab dowladda garanayna nidaamkii muxuu ahay ee ee wadanay jira ay ka maqan tahay waa laisu dhibtoonay waxaa la rabaa waxaan u mabaanaya shacabka inay muxuu ahay ka fikiraan arrintaas ka daafiyaan ninkii qabiil ku faanaay ninkii qabiil doonaayeen inay ay waxkunta u sheegaan culmaawadiinka aqoonyahanka odayaasha dhalinyarada ururka haweenka dhammaantood inay arrintaas ay u istaagaan baa oo ay ka falceliyaan qabyaaladdan muxuu ahay ugu sifoowey kansarka ah oo wadanka burburin inay wax ka gaaraan go-aan baa ka rabaa shacabka ay baahiyaan dadka ay abaabulaan ka abaabulaan wadaniyadda iyo muxuu ahay muxuu ahay deegaanka deegaanka
kataweri dowrahata irdi doohorle waako dagaal fayle waako duulimaad raaxale waako dayuur u suban waato dawon hamberkoole indeesho waay haddii adi dagahe hadiigsoydan tahay helo xafiiska day travel agency allakiin dooraydu doorayhe waa ka wadadaalay kadanaysod nairobiya anduulu fade ii ardisabaabi indareere waana dayuuriha markuweydiye warsiyada duubigan baydhowa nairobi nairobi baydhaba baydhowa adis ababa adisababa duulimaadka sallikiin diyaariyey diisoy xafiiska day travel agency xafiiska day travel agency wayba kale inta siinga suubiyay fiisiyaalka dalxiiska walbarashada iyo weliba caafimaadka sincinka baafadan wada meshal eh waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo iyo nodarartan weliba wada singalaha dhegeystayaal hamiin faylanka gudoomiye ku-geenka koowaad ee baarlamaanka ee federaalka soomaaliya iyo weliba usaagalka sare usanka dhaliilay in iyo weli iyo dhammaystirna dastuurka maamul goboleedyada laqobsada kora markilan fiiri aqalka sare welibana use sheegaya in aqalka sare lanku fadhi inay wala kuba dilaan arrintaasi haddaba waa ka gudoomiye mudde oo arrimoosay faahfaahiyo
waxaan rabaa inaan idhaahdo saaxiibaday ee, waxay soo qoreen qodob dhahayo yani in laga heshiiyo siyaasadda Ee, kaasaan rabaa inaan aan ku laabto kaasaan rabaa inaan kan aan ku laabto waana qodobkii shanaad waa wadaxajood siyaasadeed meeshaan u socdo dad badan waa fahmayaan maanta golaha marka la fiiriyo heebada iyo quruxda ka muuqato wax cajiib ah waay aaday u qurux badanta waxaan rabaa marka heebadaas golayaasha in la ilaaliyo muhiim waay wadajirkooda in la ilaaliyo muhiim waay khilaafka dhexdooda in la ilaaliyo muhiim waay golo kastaba midnimadaasana meel lagu gaari kara xilliyadaana kole marka la gaaro waa garan jirnay dowladihii hore golayaasha waxbaa dhexgeli jiray hadda si inoogu muuqatada kii mid ka duwan aan waagnahay si karaamadii iyo sharafteena u ilaashanno bulshada aan wakiilka kanana ay u arkaan dad matala inaan nahay waxaan rabaa inaan idhaahdo wadaxaajoodka siyaasadeed saaxiibadayna hore waa uu sheegay guddiga meelaan rabaa inaan iftiimiyo meesha aan raba iftiimi waxaa weeye soomaali waa dagaalantay dhibaa soo dhex maray laba kun ayay dib u soo noqotay shirkii xarka laga soo bilaabo adduunna nooma gurmaneen markaas cismaciil omar geyle kheyr laha siiyo ayaa gogol soomaaliya u dhigay halkaasay ka soo bilaabatay dowladnimada maanta ay joogno intaasay isa soo bedelaysay maantana waxaan u soconnaa maadaama maanta meel fiican aan joogno waxa dambe aan u soconno dadka la raba inay hagaan hagaajiyaan inta meesha fadhida inta naga maqanno waxbaa lagu soo heshiiyey shalay wixii shalay lagu soo heshiiyey ma ahay wax soomaali intay meel wada fadhiisatay geed wada fadhiisatay la xaajooday maaha waxa isu keenay waa qaanuun la sameeyey oo isbabedel badan soo sameeyey qaanuunadii la soo sameeyey isbabeddelka ah maanta kanuu bedelay kanaa maanta yaala waxaan rabaa marka kana hadda u suuqayn haaya oon ku wada joognaa ma ogin beel beel beel la fadhiisato kusoo soo heshiisa ma jirto marka kana u baahan in la ilaaliyo waxaan rabaa mara badan ah waxaan maqli jiray meelaan u leexanayaa saaxiibada ee golaha aqalka sare ani in badana iga sheegan jireen waa ogahay inay iga sheegan jireen waxay iga sheegan jireena maanta inaan u sheega rabaa iyagoo fadhi macal guddoonkooda adinkana goobjoogaad ka tihid waxaan ka hadlaana adinka laftiina qaybaad ka tihid waxaan rabaa waxbaa la soo qaybsaday golaha shacabka saa u qaybsanna waa taqaani nin walba intuu leeyahay waa garana waa lagu soo heshiiyey wuxuu ahaa waxaa la yidhi xaq ma ahe waa xal tii aan ogolaanay oon ku joognaa waa ogolna waa soomaali meelha gaar cid istirisay ma leh cid iga badan iyo cid iga yar ani ma kala garanayo ayada lafteedoon arkaayayaan haddana ogolaanay in sidaas lagu wada socdo si meel soomaali u gaarto hadda maanta waxaan joognaa meel fiican meeshaas inaan ka sii qaadno annagaa nalooga baahan waxaan rabaa golaha aqalka sare qaabka uu ku dhisan yahay iyo qaabka loo qaybsaday waayo aniga waxaan dhaliila ee ma ahan asxaabtii golaha ma ahayn haddii dastuurkaas lagu soo heshiiyey kumeelgaarka ah oo aan ku dhisannahay golaha muxuu ku dhisan yahay hadda waxaan ka hadlarna oon ka doodi rabno dastuurka waay dastuurka aan ka doodayno ayaa waxaan rabaa marka ma waafaqsan yahay qaabka golaha uu ku dhisan yahay article seventy two markaad afrisiin wuxuu dhigayaa siddeed iyo tobanka gobol in wax loo qaybsado kuma dhisna siddeed iyo toban gobol in wax lagu qaybsado qodobka ma waafaqsan siduu dhisan yahay farqooyinkiisa ba iyo ta markaad afrisan kuma dhisno golaha siduu u dhisan yahay waxaan ku heshiinay waxay ahayd wuxuu kan ku dhisan yahay inaan wax ku qaybsano tirooyinka hadda golaha shacabku dastuurka ma qoraayo guud ahaan laba boqol toddobaatan iyo shan u leeyahay laakiin gentleman agreement la galaya jirwaal yaqaana nin walba xiis nimankan saaxiibadee waa la soo hadlay waa u sheegay article seventy two in lagu soo daray meesha wada hadalka aad soo gelisaan afarta qodob oo kale afarta qodob oo kale wuxuu ka hadlayaa qodob wuxuu qeexayaa awood wuxuu qaybsidaa resource sharing qaybsiga dakhliga ee dhaqaalaha dalka waa ka soo hadasheen kaas wax qaybsi waay kan kale waxaa waay aad ka hadasheen awoodaha dowladda dhexe iyo dowladda federaalka say wax u qaybsan lahayd ka hadasheen article fifty four kan kalena waxaad ka hadasheen boqol labaatan dhaqaalihii ee maaliyadda siyaasadda guud ee maaliyadda labada dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe kama yidan hadlin article seventy two siyaasadda dhaqaalagaad ka hadasheen iyo awood qaybsi kale waay aa oga hadli wayseen golaha aqalka sare qaybta siday wax u qaybsiyi maxaa ugu soo dari wayseen ma laga heshii kaas seese lagu qaybi ma dadkii fadhiyo baa intay wax qaybsaneen wax kala qaateen saas waa dadkii fadhiyaa wax kala qaateen ani iigu shub ani iigu shub waan iskugu shub iskugu shubtiya wakiiligaha ani meeshii joogiyey fadhiya iyo hadda ciddii wakiiligay ahayd ma jirto qoladii joogtay ayagu baa kala qaateen waxaan rabaa marka article seventy two waa in lagu soo daraa doodan inta la soo geliyo waa in la soo geliyaa article seventy two waa inta lagu soo daraa maamul goboleed laguma qaybsanin haddii maamul goboleed lagu qaybsaday southwest sideed ay leedahay ani southwestaan ka soo jeeda beel haddii lagu qaybsaday hal xabaan ku leeyahay mid labaad kuma lihi konton iyo afar u qaybiye shan beelood afarta beelood oo dadaan dilnay lahay waxay qaateen mid laba iyo toban ay lahaayeen bay xoogga wax ku qaateen aniga lixan ku lahaa hal xabaan ku leeyahay cadaaladdaas maad hab u fadhidin inaad i tiraahdaan dastuuraa laga shaqaynaa soomaali ha horumarta inaad aadaan waxa la ogolaan kara maaha waxaa waaye waxaa rabaa haddii la rabo cadaaladda soomaalina waxa dumiye cadaalad darro waay sacabka joojiya waa mahadsantay soomaaliya wax inta dhigay cadaalad darro waay nin wax qabaa qaayliyo mid baahanna waa lagu istaagaa wadana ugu doomiye waxaan codsanayaa qodobkan article 72 in lagu soo daro ka hadalka ka wada xaajoodka siyaasadda oo hadda la sheega in lagu soo daro annaga waxaan rabnaa soomaaliya inay midoodo wada jir wax lagu qaybsado laakiin haddii la rabo saan aniga rabaan yeelana adiga saad rabtana shuqul kuma lihid haddii laguma wada joogi kareen waxaan rabaa sida aad sheegaysaan dastuurka ku soo qoro bointy five kuraasta ay leedahay dastuurka ku soo qoro intaasay leeyihiin cid kalena uma tartaminka ku soo dhaha aan ogaanay waxa waaye qodobka aan rabo inaan u istaagay kaas waaye soomaaliyeed dadku ma aha in wax la garan waayo dadku wax waa garanaya waxan waa u jeedaan qodobkaas waxaa cosanaa mudana guddoomiyey mudanayaal in lagu soo daro wax ka bedelka hadda aad sheegaysaa qaraarkan qodobada afarta ood ku soo qorteen saddexda ood ku soo qorteen wixii wax ku qaybsanaysaan le waay kuma jiro article seventy two intaa lagu soo dara qabaa si looga doodo wadaxaajoodkan ay sax u noqoto waana mahadsantiin
mankay medical center maga maskiin mayka eh maalmowlaad eegaba mankay medical centerakoy isbitaal muhiim ekoy malab saafe elan aragaw malaalo ma'amayo maygallan aragawna muhi soorma ka'amaw mankay medical center isbitaal mooladii inkadamboyti ah galabshay laama meriyaa daawadiis maashaa'ilah ewa megal ibilaan dhatiyo ku faa'iidaysineen bulshoyi maankay medical center malin mawlaaga aafiyey ilow waliimood banfuune marle la daawayawlay eh maankay medical center ankoey megal ibilaan dhatiyo ku faa'iidaysineen maankay medical center mankay medical center
qaybaga dhexe ee barnaamijka kulanku warsaya ku guda jirna dhugunsi alla weliba wada singalaha miin faylan saaxiibayaal sanatar abdi qaydiida hoose ku midaya sanatarada ee agalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya waana use ku midaya guddiga dastuurka ee federaalka soomaaliya iyo weliba use lamada agal ee baarlamaanka geega kulamen use ka hor akhriyaya qabadooyinka horyaala dastuurka kumiirgaarka ee federaalka soomaaliya
haddaba caqabadaha maanta horyaal dastuurka waxaa ka mid ah oo ah baarlamaankan tobnaad horyaal waxaa ka mid ah kow isfaham la-aanta siyaasadeed ee ka dhaxaysa madaxda sare ee heer federaal iyo heer feer dowlad goboleed waa hal caqabad ee baarlamaanka federaalka ee dastuurka horyaal weeye caqabadda labaad waxaa ka mid ah la tashi la-aanta dastuurka ee bulshadii soomaaliyeed oo la rabay in la wada gaadsiiyo caqabadda saddexaadna waxay noqonaysaa arrimaha maaliyadeed ee loo baahnaa in lagu gaadsiiyo dastuurku inuu ka howlgalo caqabadda afraad waxay tahay muddaxileedka baarlamaankan tobnaad u hartay oo gebageba ah iyo shaqada la raba in la qabto oo ah mid aada iyo aad aan isdaboonayn ah caqabadda shanaad waxay ahayd mid la daaweeyo laga soo gudbay oo daawadeedii la helo ahayd khilaafkii labada aqal golaha shacabka iyo aqalka sare oo ayada daawadeedii la helo ilaahayna soo dhaafiyey oo aan rabno inaan madaxda guddoonka labada gole iyo labada goleba inaan idhaahdo mudane guddoomiyaal hambalyahan raba inaan idin idhaahdo mudanayaal marweyin baarlamaanadii soomaaliya haddaan gadaal wax yar u eegno soo maray saddexdii meel kale intaana aadin saddexdii baarlamaan oo ugu dambaysay baarlamaankii sideedaad waxbaa lagu xasuustaa baarlamaankii sagaalaadna waxbaa lagu xasuustaa baarlamaanka tobnaadna waa midka maanta halkaan u fadhino baarlamaankii sideedaad waxaa lagu xasuustaa markii xukuumaddii jirtay oo ku-meelgaarka ahayd xilligii ay gashay heshiis muxuu ahaa axdigii oo ay gashay ahaa badda ay la gashay dalka kenya in baarlamaankii sideedaad inuu badbaadiyey oo ka hor yimid heshiiskaas ahaa is-afgaradka oo baarlamaankii inay badbaadiyeen waxaan ahaa waxaan garan karaa goobjoog baan ahaa inay taliyihii booliiskan ahaa xilligaas inay badbaadiyeen heshiiskaas waxaan ka odhan karayaa waa waxay ahayd waxaan ku xasuusta aniga qof ahaan baarlamaankii sagaalaad oo isagu ahaa xukuumaddii aan ku-meelgaarka ahayn oo uu hogaaminayey muxuu ahaa baarlamaankii mudane jawaari oo laga sugayey inay dastuurkii ku-meelgaarka ahaa inay ka gudbiso maaragtay ku-meelgaarnimada way ka gudbin weyday laakiin maadaama khabiir soomaaliyeed uu ahaa aqoon-yahana wuxuu helay inuu keeno farsamadii qaraarkii baarlamaanka tobnaad inuu u soo gudbiyo si sharciya si aan dalku baakub ugu dhicin oo dastuurlaan ugu dhicin inuu si sharciya baarlamaanka tobnaad loo soo gudbiyo oo la yidhaahdo asagaa dhammaystiraya aada iyo aad waxay ahayd xirfad farsamo mudan xusuusteedaba ahayd waxaan qabaa waa arrin xusuus mudan markuu arkay waagii inuu ku bariyey inuu ka baxay xuluul inuu helay jawaari waana arrin xusuus taariikhiya mudan waxaan rabaa waxaa ii soo haray baarlamaankii tobnaad oo lix bilood u hartay julaay laba kun iyo labaatanka oo lix bilood ka harsan tahay marka disembar laga saaro iyo waxaa is hor yaala walaalayaal mudanayaal mari weoyin baarlamaanka sharafta leh gabdho iyo wiilalba waxaana hor yaalo dastuurkii halkan laba arrimood baana hor yaalo guddoonku raalli hayga ahaado haddaan ka hadlo waxyaabaha ina adinku sugayn waxaana hor yaalo laba arrimood baana hor yaalo labada arrimood waxay tahay in baarlamaanka soomaaliya baarlamaankan tobnaad inuu ku guulaysto inuu soomaaliya ka bixiyo ku-meelgaarnimada oo uu ka bixiyo ku-meelgaarnimada oo dalka dastuur dhammaystiran inuu dalka u sameeyo oo u helo sharaf iyo karaamo iyo cisi shacbiga soomaaliyeedna uu ku yeesho annaguna aanu intayadan aanu taariikh ku yeelanno inuu helo bilad iyo baag dahabana ummadda aan ka galno iyo haddii aan ka geli weyno waxa ku xigaa waxay tahay haddi waxa aan gelayno waa laogyahay waa buugga waa dhinaca kalea ka gelaynaa marka saysan sidaasna ugu dhicin maadaama aan ahay guddoomiyihii guddigan loo xilsaaray hawsha ayada ninka ugu natiijo xun anigu inuu noqdo ma rabo anigu ma rabo inaan noqdo waxaan soo jeedinayaa oo walaalahayga guddoonka u soo jeedinayaa inta aan buunku nagu dhicin waxaan baarlamaanka soomaaliyeed u soo jeedinaya shacbiga soomaaliyeedna aan maqashiinayaa kalfadhiga halkan lixaad inaan la xirin ilaa shacbiga soomaaliyeed dastuur uu waafaqsan yahay loo ansixiyo inaan la xirin oo ilaa uu dhammaado halkan dastuur laga ansixiyo inaan la xirin yacni inaan la xirin ilaa dastuur halkan lagu ansixiyo haddii kale maalin walba waxaan ku jiraynaa dastuur doorasho dadban doorasho jiifta mid istaagan mid tuur leh mid qalloocan mid fadhida mid jiifta ayaa lagu jirayaa soomaaliya aan tuurta iyo dhabarjabka iyo hoogga iyo ba-aan ka bixinayle walaalayaalow maantuu idin horyaal maanta idin hortaal war maanta bidaas yeela ilaahay idinku dhaartay maanta yeela
ilaa caanada la siiya ka abuurtay farxad inaad aawfay la egta adiba idan shaantay arag farxadis adiina aha aaminga inaad egta marba ma ku hilmaagna aana faylaynaata adduunka lagu aqoonsaday itaalkii bidhaanta onogilisiyo ku eenfayla dhiirshay axsan caanuu maamila
asliyay may jar ma asiibi onogun hanaanada owlaadiyeyna sababkii onogiya geeka kasuwaysantaa in ertoy sidaasay hafaayadaan anhiriyaa haani hore ka aalahay hafaayadaad anhirtiya niyus liibian hayne alla maya adishanta ee rabta arantana hilmaanti hootan anhir hunad hafaayadiistii anfacaasay ibadka astareexa fadi hafaayada niyus liibiyo oo adu ku helaasa
waayahay dhegeystayaal qayboonka dambe barnaamijka kulanku warsana yaan sadeernay weliba hooda singalaha miinfaylinga golaha wakiilada ee dowlad goboleedka maamulka puntland ayaa weliba yogega xasaanad buuhdayo siyana xubno kumid noqda doona xukuumadda maamulka puntland hanase oo dhowaan usaamogdhowe madiinaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni haddaba waano qaar kumid ee mudaniyaalkasi oo baarlamaanka la hadalayan kureedna weliba meeresay ku hadalay guddoomiyaha baarlamaanka ee maamulka puntland oo ka dhawaaqo ansixintaasi
magacayga waa yuusuf maxamed wacays kuna shan boosaaso kuniyo sagaal boqol lixdan iyo saddex dugsiga hoose iyo dugsi qur-aankaba waxaan ka galay magaalada boosood waxbarashada qayb waxaan ka galay qarno laba kun iyo afar laba kun iyo shan waxaan noqday agaasimihii guud ee wasaaradda dekedaha laba kun iyo lix laba kun iyo toddoba waxaan noqday guddoomiyihii gobolka bari intii ka dambaysay waxaan noqday ninkii maareyihii guud ee mashruucii garoonka boosood oo bilow ah baa lay dhiibay dabadeedna roonweyga maa inta kale waa dhammeeyey magacaygu waa axmed shiraf saciid ku dhashay magaalada muqdisho dii waxbarashadayda dugsiga hoose waxaan ku soo qaatay iskoolka gudane degmada ufayn dugsiga dhexe waxaan kusoo qaatay iskoolka najax ee boosaaso dugsiga sare waxaan kusoo qaatay xamdaan bin raashid ala makhtuum boosaaso waxbarashadeeda jaamacadda heer koowaad waxaan ka bilaabay waddanka suudaan jaamacadda la dhow suudaan university of science and technology waxaana ka soo qaatay departmentka veterinary medicine and animal production madaxweynaha puntland ee doctor sheekh cabdullaahi dani wuxuu magacaabay wasiiru dowlaha xanaanada xoolaha oo aan horey uga tirsanaa oaan u mahadcelinayaa ee golaha xildhibaanada waxaan ka codsanaynaa anigii asxaabteeda in xasaanadana siiyaan waxaan muddo toban sano ah ka ahaa weriye wararka u tegiya jornaalka bejka lihahda aljaziira net iyo majallada ka soo baxda kuwait ee lihahda almujtamac iyo meelo fara badan ay ka mid tahay carabi n majallat alfurqaan islam online iyo meelo kale waxaan sidoo kale aan soo noqday laga bilaabo iyo afartobankii ilaa abakuiyotobankii agaasimaha guud ee tv-ga ee raadiyaha dowladda puntland waxaan sidoo kale aan soo ahaa wasaaradda aan hadda ugu magacaabay mudane madaxweyne sheekh cabdullahi beri ee wasiir dowlaha wasaaradda warfaafinta isgaarsiinta hidaha iyo dhaqanka waxaan ku dhashay magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda buulxuubey sanadku markuu ahaa ii kadib burburkii waxaan u soo qaxay magaalada gaalkacyo oo aan ku barbaaray noloshayda inta u horraysay kadib waxaan u dhaafay waddanka maraykanka gobolka siyaaro washington waxaan kaga baxay dugsi sare kadib waxaan u guuray magaalada minnesota waxaan ka galay kollejkayga ugu horreeyey oo la yidhaahdo minneapolis community college oo aan ka qaatay shahaadada u horreysa oo labada sano ah kadib waxaan u gudbay jaamacadda sare ee masters degreega loo yaqaano mankato state university waxaan ka qaatay masters degree oo ah m p a isugu jirto political science iyo public administrations waxaan ka soo shaqeeyey shaqooyin kala duwan kuwaas oo ah shaqooyinka horumarinta bulshada caafimaadka waxbarashada isugu jira waxaan lixdii sano u dambeysay ka shaqaynayay wasaaradda waxbarashada ee gobolka minnesota waxaan ku dhashay magaalada muqdisho kii gaar ahaan xaafadda wardhigley dugsiga sare waxaan kaga baxay isla muqdisho waxaan ka soo mid noqday golihii deegaanka ee degmada gaalkacyo kii
haddana waxaan ka soo mid noqday golihii xukuumaddii maxamed cabdiraxmaan maxamed faroole labada kun iyo ilaa iyo afar iyo tobankii
magacaygu waa cabdicasiis maxamuud macalin ku dhashay magaalada ayl kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo toddobaatankii lix iyo tobankii sano ugu dambeeyey waxaan ka shaqaynayay magaalada nairobi iyo dalka kenya anigoo shaqaynayay hay-adda international civil aviation organization hay-adda caalamiga ah ee doolnimaadyada rayidka ah labaiyo afartan mudaneen oo fadhiya fadhiga ayaa si wada jira u oggolaaday inay mudanayaasha xasaanada siiyaan ciddiiday ma jirto cid ka aamustayna ma jirto sidaa daraaddeed sida dastuurka u wado sidaas ayay ansax ku yihiin wasiirada maanta horteedna fadhiya ee lixda wasiiri
axmed baaburkan imbi arooskii kan waa daaynayn haye saaxiib haye haye
أنا نيهو غاريغا ما بكعي ما كو دحنيهو أرض مكانك نظن وين دهني
no no no no no no niyo baabuurka wal cilid le eraaha biyarato magafu ilo waliga alay hatta fadaas inaad cilid isku gilida baabuurka oo maxay ciladan gelinaya gaariga shidaal wax saxaysan yaa ka shibti baabuurka may shidaalka marka aad ka shibaas baabuurka ama galadaas shidaalka isku filtiraaray may libta yeesata waxay ahayd shidaal xumi oo gaarigaygu wax cilada muusan lahayn wallahi waa inaan
waayahay dhegeystayaal guud ahaan wali baantaa ka afmara barnaamijka kulanku warsan oo nimada siinkoa idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo barnaamijka oo kule baasaaray waan sirdareysahay dhegeystayaal anuu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka dhanka farsamada mada ku deerta waliba imaamadaay saaxiibkayga maxamuud al cabdulaahi inta barnaamijkun barnaamij lamada reedkan kulamaan akhyaaraya waa cabdirashiid rashka usiin ku tababsidaasiyo mas dhaafne hamiin nabade